جئنا إلى الدنيا زهورا حلمنا ظل الحياة ونعمة الفرقان قرآن ربي في البكور رفيقنا هو منهج في مركز الإتقان
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal waa qaybtii koob iyo labaatanaad ee barnaamijka alxayaatu maca alqur'aan oo aad kala socotaan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan
تكون حقا حافظ القرآن جئنا إلى الدنيا زهورا حلمنا ظل الحياة ونعمة الفرقان قرآن ربي في البكور رفيقنا هو منهج في مركز الإتقان qaybtan waxaan uga hadli doonnaa inshaa allah horumarka barashada qur'aanka kariimka ee ay ku tallaabsatay bulshada ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah iyo juhdiga ballaaran ee ay ku bixinayaan maamulada islaamiga ah ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhul ballaaran oo dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya waxaa ka jira maamullo islaami ah oo uu marjacoodu yahay qur'aanka iyo sunnaha maamuladan ayaa ku dhismay halgan jihaadi ah oo lala galay ciidamo shisheeye iyo mooryaan ummadda dullaysan jirtay maadaama ujeeddada jihaadka loo waajibiyey ay tahay in la difaaco qur-aanka kariimka si isku xukunkiisa uu baaqi u ahaado ayaa waxaad taariikhda ku arkaysaa in mar walba oo ay tallaabadaasi qaadaan muslimiintu ay soo ceshanayaan cisiga iyo sharafkooda mid ka mid a arrimaha ugu waaweyn ee ay ku faani karto ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed fadliga alle kadibna ay dhiigooda ku suurageliyeen wiilashooda mujaahidiinta waa isku xukunka qur-aanka kariimka allah subxaanahu wa tacaala ayaa qur-aanka waxa uu u soo dejiyey inuu noqdo dastuur lagu hago basharka oo idil sidaa darteed hadafka qur-aanka waa uu ka guda ballaaran yahay cibaadada ah in la barto oo la xifdiyo oo keliya sheekh maxamed abu cabdallah waa waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka waxaan geestiisa wax ka weydiinay inuu sawir inaga siiyo tadbiiqa shareecada islaamka ee ka jira wilaayada maanta waxa weeyaan fii dilla shariica ayaa la hoos harsanaya kitaabka ilaahay baa la isku dhaqaya sunnada nabiga sala allahu caleyhi wasalam ayaa waxa weye la isku dhaqaya maanta xuduuddii baa hana qaaday oo maanta jirta tacaasiirtii kutubta ku taalla ama hirgashay maxaakimtii islaamiga o dhan baa maftuuxa oo waxweye doodaha dadka lagu kala goynayo marka alxamdulilah rabbialcaalamiin wax badan oo aan maanta halkaan aanan ka sheegi karin lidiiqi lwaqti baa ilaahay subxaana watacala mujaahidiinta u hirgeliyey fii dilla shareeca ayayna ku hirgashay ilaahay subxaana watacaala waxa weeyaan hanugu oofsado
muuqaalka guud ee wilaayaadka islaamiga ah waa mid ka markhaati kacaya in qur-aanka kariimku yahay xeerka qurah ee looga dhaqmo laga soo bilaabo libaaska ragga iyo haweenka ilaa arrimaha maamulka iyo garsoorka waxaa lagu kala baxaa kitaabka allah casa wajalla tanina waxay ka dhigan tahay in wilaayaadka islaamigu ay ku tallaabsadeen guul taariikhi ah oo marka laga yimaado dadka maanta nool ah ay u aayi doonaan jiilasha dambe a-sheykh guuleeda abunabhaan oo ah waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa wuxuu warbixin inaga siinayaa madaahirta muujinaysa tadbiiqa shareecada islaamka ee ka jira wilaayada hiiraan waxaad arkaysaa dumarkii xagga markaad dumarka fiirisid waxaad soo xusuusanaysaa yaa ayuha nabiyu qul liaswaajika wa banaatika wa nisaa'i almu'miniin yudniina calayhina min jalaabiibihin dalika adnaa an yucrafna falaa yu'dayn wa kaana allahu hafuuran raxiima aayaddii oo socota ayaa waxaad arkaysaa dumarkeenna waa tadbiiqii iyo xijaabkii baad arkaysaa waa tadbiiqii qur-aanka ka timid ilaahay subxaana wa tacaala waxaad fiirinaysaa raggii laftooda waxaad arkaysaa qof raggii oo suuradda muuqata hadday tahay sunnadii xagga garka iyo shaarubkiioo gaaban garkii oo dheer labiskii ninkan ragga ahi meesha socda sunnadii nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam iyo qur-aankeenna sidii u qabay qofkii oo u gaaban yahay meesha ilaahay ugu talagalay in la geeyo labiskii uu u joogo ganacsigeenna markaa fiirisid xitaa wax kaaga muuqanayso barnaamijkaas waxaad arkaysaa adoo duur socda in aad arkaysid gabar ari la jirta ama dhaaminaysa ama beer la joogta oo xijaaban waxaad arkaysaa qofka reer miyiga ah oo aad isku soo baxaysaan markuu ku salaamaya inuu ku yidhaahdo shicaaraadkii inuu bannaanka tegay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu yani dadkan qur'aankii baa galay dhulkoo dhan runtii mii iyo magaalaba midhaha ka dhashay isku xukunka qur'aanka kariimka ma ahan wax la soo koobi karayo waxay dadku ka heleen fawaa'id dunyawi ah oo soo degdegtay laguna helay barakada isku xukunka kalaamka allaah casa wajalla waxaa badbaaday dhiigga iyo cirdiga qofka muslimka ah waxaa walaaloobay qabaa'ilkii ehelka ahaa ee ay colaaduhu ka dhexeeyeen dadkuna waxay heleen barwaaqo iyo aaran sheekh cabdulaahi maclim gedow oo ah waaliga wilaayada islaamiga ah ee baayi iyo bakool ayaa inooga waramaya qaar ka mid ah faa'iidooyinka ka dhashay isku xukunka kitaabka allah casa wajalla hooskii kitaabka marka la hoos fadhiistay shareecadaa hoos fadhiisnay maxaa ka dhashay amni istiqraar nabadgediyo burcad la-aan jidgooy la-aan tuugadii iyo wixii dhan maanta haddaan dhaho markaa aan tirino lama soo koobi karo ayaabaa ugu muhiimsan marka dhiiggii muslimiinta inuu kala badbaaday ilahay baa subxana wataala ku mahadsan icmaal aala daawuuda shukran ummadana marka gacantooda ay ku qabsadaan ilahay noogu mahad celiyaan si uu noogu ziyaadiyo laa in shakartum la asiidanakum laakiin haddaan is hilmaansino wixii lasoo maray aan hilmaano ilahay waa ceshana marka wixiis nicmadiis waa qaadana marka ilahay subxana watacaala ha inoo daa'imaan lena jazaaka allahu khayr marka laga soo tago tadbiiqinta shareecada islaamka oo ah guusha ugu weyn ee ay muslimiinta soomaaliyeed ku tallaabsadeen waxaa wilaayaadka islaamiga ah aad looga qadariyaa macalimiinta iyo ardayda baranaysa kalaamka allah casa wajalla maamuuska iyo qadarinta heerka maamul ee la siiyo dadka ahlulqur'aanka ah waxay ka soo bilaabanaysaa in juhdi iyo dhaqaale la geliyo dugsiyada ama malcaamadaha ay wax ku baranayaan ardayda dhismayaasha dugsiyada qur'aanka ayaa la hormariyey si ka wanaagsan qaababkii hore arrintaasna waxaa dadaal dheeri ah ku bixiyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab sida ay inoo sheegeen qaar ka mid ah wulaadda si guud jaanibka qur-aanka kariimka ah wax badan baa ka qabsoomay xarakaduna kheyr allaha siiyo aada bay ugu dadaashay hanaqaadka madaarista qur-aanka kariimkaa iyo nahdada iyo horumarka ku yimid aada iyo aad bay xarakadu kheyr allaha siiyo juhdi weyn bay gelisay ka wilaaya ahaan alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin jaanibka qur-aanka kariimkaa waxaan ku bixinay juhdi aada iyo aad dheeraad u ah waxaan ku boorinay ummadda in kor loo qaado dhismayaasha madaarista qur-aanka kariimka waxaa kor loo qaaday macalimiinta iyo wanaagoodii maadaama ahdaafta ugu weyn ee mujaahidiinta uu ka mid yahay in ummadda lagu dhaqo kitaabka allah casa wajalla ayaa waxay hirgeliyeen jamciyad ballaaran oo lagu magacaabo jamciyadda qur-aanka kariimka taasoo hoos tagta maktabka guud ee dacwada waxaa ka mid ah waxyaabaha runtii qabsoomay oo xagga qur-aanka ku saabsan ee samaynta in loo sameeyey madaarista qur-aanka ama qur-aanka in loo sameeyey si guudba wilaayaadka ama wilaayada hadda annagu aan joogno o aan ka hadlayno in la sameeyey jamciyad u gaar ah ama lejno u xilsaaran qur'aanka iyo macalimiinta iyo dugsiyada qur'aanka ah iyo madaaristuba marka laga soo tago iskudubaridka madaarista ee ay hay-addu ku howlan tahay waxay maamulada islaamiga ah sidoo kale dhisaan madaarista iyada oo la siiyo dhul caam ah qarashka ku baxaya dhismahana ay wilaayaadku bixiyaan maamulka islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa ka mida wilaayaadka dhisay madaaristaasi lagu barto qur-aanka kariimka sida uu inoo sheegay a-sheikh maxamed abuu cabdallah waxyaabaha la taaban karo oo dhismayaasha oo kale waxaa ka mid ah meelo dhulal wilaayadu ay bixisay oo loogu talagalay in qur-aanka kariimka lagu barto dhulal caama hadda sida maxaale utruj oo kale sida maxaale daarul qur'aan oo kale macnaha jilib oo kale bu-aal oo kale madaaris ku yaala dhulal caamay ku yaalaan qaarkood waan dhisnay sida hadda kuwaan oo kale mashaariicda lagu horumarinayo qur-aanka iyo ehelkiisa ee ka socda wilaayaadka islaamiga ah ee koonfurta iyo bartamaha soomaaliya waxaa ka mid ah dowraad si joogto ah loo qabto lana siiyo macalimiinta madaarista waa kan a-sheikh abunabhaan waxaa ka mid ah in dowraad joogta ay jirto ama macalimiintii in la tayaynayo mar walba oo bacda mudda in macalimiintii loo diyaarinayo qaabkii tadriiska ama duruqu tadriiska ha noqoto ama ayaga laftooda in lala xisaabtamaya macalimiintii oo lagu taxriidinayo in ay si wanaagsan u baraan dadkii iyo ardadii ay waxbarayeen ayaa ka mid ah waxyaabaha qabsoomay xagga qur-aanka wilaayada islaamiga ah ee baayi iyo bakool ayaa ka mida gobollada ugu badan ee ay ka socdaan dadaalada ballaaran ee lagu bixinayo macalimiinta qur-aanka kariimka sheekh cabdulaahi mucallim geedow waxa uu inooga sheekeeyey dowraad loo qabtay saddex boqol oo macallimiin ah taas oo ijaaso sanad ah lagu siinayey macallimiintii ka qayb gashay halaqaadkaas oo saddexda boqol oo mucalim tasiixi ay ka qaateen ijaasooyinka la siiyey inay macalimiin noqon karaan ah macalimiintaas waxaa ka mid ahaa taqriiban afartan macallan sanadkooda qaatay maanta marka waxay akhrinayaan waxay tahay kala fahamsan min macalinka hadda jooga laga bilaabo ilaa nabigeena aleyhi salaatsalaam laga gaara sanadkiisa inuu haysto maanta waxuu akhrinaya waxuu isku hubo ay tahay macnaha marka insha allahu tacaala qaara laba qiraac marka muxuu ahaa qaatay nina marka hal qiraac qaatay labadeeda rawaayo nina marka saddex qiraaca haysto ilaahay baa subxana wataala ku mahadsan fadliga uu leeyahay macalinka mukhliska ah ee dadka baraya qur-aanka kariimka ayaa ah mid ballaaran shareecada islaamkana waxay siisay maqaam sare allah subxaanahu wa tacaalana waxa uu ahlulqur'aanka ku tilmaamay inay yihiin ehelkiisa maanta marka isbeddel baa yimid horta qofkaan dhiga qur'aanka ilaahay subxaana wa tacala ama qur'aanka yaqaana allah subxaana wa tacala rasuulkiisa oo kaale xadiiskii cuthmaan bnu cafaan fii saxiix albukhaariy khayrukum man tacallama alqur'aana wa callamah marka bannaankuu yaallaa qofka qur'aanka dhiga ama macallinka ahi oo qur'aanka ilaahay yaqaan oo muxuu ahaa caamilka ahi inuu yahay ummaddatan kuwa ugu khayr ka badan bay yihiin xadiiskii kale oo anas radia allaahu canhu ina lilaahi ahliina min annaas ilaahay subxaana wa tacaala waxaa u sugnaaday dad u ahaala oo dadka ka mid ah qiila yaa rasuula allaahi waman hum markii nabiga waa la weydiiyey waa kuwama qaala nabiga wuxuu yidhi ahlulqur'aani hum ahlu llahi wa khaasatu waa xadiis uu saxiixinayo sheekh alalbani in dadka qur'aanka ahalkiisa ahi waa ilaahay ahalkiisa weeye alla ahalkiisa weeye waa gaar dadka u gaarka ah allah tabaaraka wa tacaala marka qiimahooda iyo qadarkooda meel bannaan uu yaallaa cidna iskuma haysato macalinkana dadka agtooda maanta wuxuu joogaa mimbar waaye mimbar madaxu saaraya maanta rag iyo dumarba ilahay baana ku mahadsan subxaana wa tacaala markaan dib u milicsano taariikhda islaamka macalimiintu waxay kaalimaha hore kaga jireen dadaalada lagu difaacayo ummadda islamarkaana diinteeda loogu ilaalinayo qadiiman waxadiidan dadka culimmada ah ee qofka hadduu ahlulqur-aan yahayna de nin culme waaye qof culimmada ka tirsan waaye ee nimankan hadda quraada ah waa niman ilaahay subxana wa tacaala diintiisa wax badan xambaarsan asalkii ugu muhiimsanay haayo oo qur-aankii ah kaalin muhiima bay ugu jiraan markii horena de waad ogeedo xuruubtii dadka muslimiinta ah ay soo galaayeen dadka quraada kaalin weyn bay ugu jireen marka lasoo qaato oo kale hadda dagaalkii musailamada la gadaay yowmalyamaama marka muxuu ahaa dadka muslimiinta waxaa la sheegaya riwaayad qaar ka mid ah inay leeyihiin maalintaas shan boqol oo macalin baa shahiiday ilaahay dartii subxana wataala u shahiideen marka dadkaas muslimiinta jazaahum allahu khayran kaalin weyn bay ugu jiraan marka laga hadlo wilaayaadka islaamiga ah waa noocee maqaamka iyo maamuuska uu macalimka ku dhex leeyahay bulshada waa kan sheekh abuu cabdallah oo tusaale inaga siinaya jubbooyinka ummadda hadda muslimiinta ama wilaayaadka ama mujaahidiinta dhexdooda wuxuu ka yahay qaa'id ulumma naxw alkhayr ninka waxa weeyaan ummadda hogaamiya khayrka ku hogaamiya inuu yahay macalinku bulshada muslimiinta ah fii daakhili alwilaayaat waxaa loo arkaa inuu yahay qaa'id waxaa loo arkaa inuu yahay ninka ummadda khayrka u horseedaya aad buu u sharfaya meel fiican buu joogaa kol haddii kitaabkiiyo sunnada khayrka lagu koobay maskaxkaydii saanleennihiyo koonto faraweyne kalahada waa beri intaan dhiigu kululaanin dugsiyada u soo kaca aqoon kororsi weeyaane habeenkiina karbuunada shitiyo kidifta nuuraysa karaamiyo wanaag badan allaad kala kulmaysaane inkastoo xilliyadii hore ay soomaalidu taqaanay in la bismidaysan oo isku midab ah ay xirtaan ardayda dhigatay iskuullada ayaa waxaa xusid mudan in madaarista lagu barto qur-aanka kariimka ee ku yaalla wilaayaadka islaamiga ah ay ardaydu xirtaan labis isku mid ahi sheekh guuleed abunabhaan oo ah waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa tilmaamaya in madaarista ku yaalla gobolka ay ardaydu wiilal iyo gabdhaba xirtaan la bismidaysan taas oo qayb ka ah qiimaynta kalaamka allah waxaa ka mid a waxyaabaha qabsoomay in zayiga ardada qofka ardayga oho oo dhiganaya madarasada qur-aanka ka soo baxay muuqaalkiisa markiiba inuu aad ku farxadgelinayo wiilal iyo gabdhaba in ay kala fadhiyaan oo markaad madarasada geshid qur-aanka macalinka wixiisa inay u kala habaysan yihiin gabdhihi dhinac bay u fadhiyaan wiilashii dhinac bay fadhiyaan zayiga waa zayi ama gabdhuhuna isku nooca yihiin ama wiilashana isku nooc ama kulliba isu eg labiska baan ka wadaa kanina waa sheekh maxamed abuu cabdallah oo tilmaamaya in dharka isku midka ah ee ay xirtaan ardayda wax ka barata madaarista qur'aanka kariimka ee wilaayaadka islaamiga ah uu ka tarjumayo shacaa'irta islaamka ardaydaas waxay ku tarbiyoobeen shacairta islaamka oo wan wanaagsaneed iyo libaaska islaamiga ahaa marka waxaa kaloo xusid mudan oo lagu kordhiyay dugsiyada qur-aanka kariimka ardayda xamalatul qur-aanka inay xifdiyaan mutuunta baaxadda shaqooyinka horumarineed ee qur'aanka waxaa laga dheehan karayaa dhowr qodobo oo ka qabsoomay wilaayaadka islaamiga ah waxaana tusaale ka soo qaadan karnaa wilaayada islaamiga ah ee hiiraan haddaba waa maxay qodobadaas waa kan ashaykh guuleed waxaa ka mid ah waxyaabaha qabsoomay oo wilaayada u qabsoomay diiwaangelinta dugsiyada qur'aanka iyo dadka dhigta iyo runtii in loo xadiday macallin kasta ardada uu waxbari karo taqriiban afartan ama ugu badnaan konton arday sidaa oo kale in la xadiday lafteeda ama la soo dhadhoweeyey qaabka daraasada qur'aanka ay u baxayso macallinka in lala xadiday oo runtii ee lagu soo dhadhoweeyey saddex sano iyo lix bilood in ardaygii yacni loo sameeyey barnaamij macallinka wax ku baraya oo ee soo dhadhoweyn ah nidaamkaasi waxbarasho oo ka jira dhammaan wilaayaadka islaamiga waxa uu kaalin ka qaatay in ardayga da'da yar uu muddo gaaban ku barto akhriska iyo qoraalka sidoo kalena sannado yar gudahood uu ku dhammeeyo kitaabka allah casa wajalla macallin xasan oo ah macallinka madrasada zaynul caabidiin oo ka furan degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan ayaa wuxuu inooga warramay qorshaha uga degan muddada ay ardaydu ku dhammeynayaan barashada qur'aanka kariimka muqararka ay maaragta noo dejisay maaragta walaayadana waa saddex sano ilaa saddex sano iyo lix bilood in qur-aanka lagu dhammeeyo laakiin ardadu isku dadaal ma aha qaarna waxaa laga yaabaa intaas ka yar inay ku dhammeeyaan qaarna maaragta magaciisi ay wax ku daraan naqtiin iyo maaragta dibucelin ee lagu sameeyo guud ahaanna maaragta juhdiga ka jira magaalada iyo waxbarashada maaragta nashaadka jiro waa wax runtii aniga dhowr iyo lixdan sano ayaan jiraa maaragta magaciisi waa waxaan wiilidna soo marin aad iyo aad u bogaadinaya dadaalkaas iyo juhdigaas faraha badan ee dadka sameeyey macallimiinta qur'aanka kariimka ee wilaayaadka islaamiga waxay dareemayaan mas-uuliyadda saaran maadaama lagu aaminay ubadka muslimiinta sidaa darteed natiijooyinka ka dhashay dadaaladooda waxaa laga dareemayaa carruurta da'da yar ee ay soo saareen waa kan mucallim aadam xuseen maxamed oo ah macallinka madrasada daarul qur'aan ee degmada saakow waxa uu ka warramayaa sida ay u dareemayaan mas-uuliyaddaasi mas-uuliyadda macalinnimo waa mas-uuliyad aada u weyn macallimiintuna inta badan way dareemayaan maxaa yeeley waa wax wax ay saacad walba kusoo kal lahaan ay galabtii usoo socdaan ku dadaalaan waa ciyaalkaas inay waxbaraan mas-uuliyadda ay dareemayaan waa culays badan way ku haysaa marka mas-uuliyaddaas aad baan u dareemaynaa waalidiinta ciyaalkan ugu aaminay ayagoo yar yadha toddoba sano jir iyo sideed ama ilaa ay ka gaaraan shan iyo toban intaan ay qur-aanka dhameeyaan ka dhameynayaanba gacanta ku haynana waxa weyaan dee intaas waxaa kalifaya qayb waxaan ka qayb qaadanaynaa in ciyaalka koriintooda uu macalin ka qayb qaadanaya marka waan dareemayna mas-uuliyaddaas aad baan u dareemayna ilahi subxana watacala waxaan weydiisanayna inuu nooga kaalmeeyo marka laga soo tago madaarista qur'aanka kariimka ee taxfiidka ardayguna uu ku barto waxqoridda iyo akhrinta ilaa uu ka dhammeeyo qur'aanka waxaa sannadihii dambe wilaayaadka qaarkood laga hirgeliyey macaahid sare oo lagu barto qiraa'aadka qur'aanka kariimka gobollada laga furay macaahiddaas waxaa ka mida jubbooyinka kaasoo ay wax ka bartaan boqolaal arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho waana kan sheykh abuu cabdallah oo ka hadlaya ahmiyadda machadkaasi wilaayada waxaa ka furan machadka alimaam asakhaawi liliqraa'i waalijaazati bisanad waxa weye boqolaal arday baa dhigata oo gabdho iyo ragba iskugu jira waana machad barayfad ah oo ummaddu ay wax ku barato lacagna ah alxamdu lilah ka wilaayahaan waan ka faa'iidaysanay waxaa ku xaraysan labaatan arday oo annagu aan lacagta ka dhiibno labaatan arday lacagta aan ka dhiibno agsarkoodana macalgaraamkooda cuntadooda waxbarashadooda aan kafaalo qaadnay ayaa wax ka barta rag macalimiinoo waxaweye aqoon badan uleh cilmiga qiraa'aadka ayaa ku jira ardadaas annagu aan meesha geynana waa dhammaan arday xamalatul qur'aan xufaad ah oo aan kasoo kala aruurin degmooyinka wilaayada jubbooyinka weliba ardada ugu kaalimaha fiicnaa ayay ka mid yihiin mar aan booqannay xarunta machadka imaam assakhaawi ee degmada jilib ayaa waxaannu la kulannay maamulaha wuxuuna warbixin inaga siiyey taariikhda machadka iyo jadwalka waxbarashada rag iyo dumar waa maftuux ayaa u yahay muddada loogu talagale in ardayga ku takharujo saddex sano iyo bar taqriiban waqtiyadii shaqada habeen marka laga reebo isbuuci oo dhan toddobada beri wuu shaqayna qaar shanta beriya dhaganayaan qaarna labada beri soo hartay khamiis iyo jimca macadka ilmaamu sakhaawi fatrada hadda u dhammaatay lix bel ayaa daraasada socotay lixdaas bel tasxiixu tilaawa ayaa ardada ku qaateen ilaa juzcamo iyo qur-aanka oo dhan subac lala galay intii aan joognay machadka waxay ardaydu sameeyeen bandhig xagga qiraa'aadka ah waxaana hab akhrintooda qur'aanka ka muuqata in laylinta carabiyadooda ay marayso heer aada u sarreeya magacaygu waa axmed aadam xaamud waxaan ka socdaa wilaayada bayo bokol waxaan akhrinayaa riwaayada khalaf can xamsa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون ماذا maxamed ibraahim isxaaq waxaa akhrinayaa riwaayat hishaam can ibni caamir أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر في الكتاب إبراهام إنه كان صديقا نبيا مقاي محمد شيخ إبراهيم رواية أبي جعفر آخرنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا مغاعي وعبد الشكور شيخ عبد الرحمن وحا حلقا كاخنا رواية الشعب عن عاصم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب وجدها تغرب في عين حامية ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ وإما أن تتخذ فيهم حسنا magacayga waa casaan cabdulaahi faarax kana socday wilaayada islaamiya jubbooyinka waxaa halkan kasoo jeedin doonaa insha allahu tacaala riwaayati disuusi can abi camr albasri أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم xarumaha tilmaanta gaarka ah mudan laguna barto qur-aanka kariimka ee ka furan wilaayaadka islaamiga waxaa ka mid a markaska abidardaa kaas oo lagu diyaariyo rag quraa ah oo yaqaana qiraa'aadka kala duwan markaskan oo hoostaga maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa soo saaray dufcadii ugu horreysay kuwaas oo hadda qur-aanka ku akhrinaya qiraa'aadka kala duwan
ونعمة الفرقان قرآن ربي في البكور رفيقنا هو منهج في مركز الإتقان
dhegaystayaal intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa qaybta koob iyo labaatanaad ee barnaamijka alxayaatu maca alqur'aan tan iyo qaybta xigta wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
حافظ القرآن جئنا إلى الدنيا زهورا حلمنا ظل الحياة ونعمة الفرقان قرآن ربي في البكور رفيقنا هو منهج في مركز الإتقان